dugsiga hoose dhexe iyo sare horseed ee magaalada kismaayo yaa xafladda qalinjibin iyo weliba shahado guddoonsiinga anqabatay ardada fasalka siyeedaad ee sana dugsiyeedka lamada kun labaatan iyo lamada labaatiyo sideeda munaasabadda weliba markaasi ku qayb galaya guddoomiyaha walbarashada degmada kismaayo maamul macalimiin waalidiin iyo martasharaf kale intii munaasabadda dareertay yaa weliba shahaadooyin la guddoonsiiyey ardadii dhikadaasi xafladda iyagoona waalidiinta awlaadiyo la qaybsadeen farxadda guddoomiye ku-xigeenka midooda ardada degmada kismaayo saadaam maxamed buule iyo xasan isaaq oo uuse ka hadlaya magaaga ardada degmada kismaayo yaa hadalla dhiirigelin iyo weliba bogaadin injeedin ardada saddexdaa mid ka mid odaada uu kaa maqan yahay ma dhacayso inay noloshaada oo mar wanaagsan ay samayso midka koowaad midka koowaad you shall have faith waa inaad aamintaa inaad aaminto inaad u qalanto waxaan aad haysto inaad u qalanto nolosha tan aad hadda haysto mid ka weyn inaad geydo sidaan aad tahay si ka wanaagsan in aad isu qirto waxaan aad haysto wax ka weyn inaad heli karto inaad isu qirto oo aad u istaagto oo aad tidhaahdo haa noloshaan reer waatan tanaad u ilaahaysa alxamdulilah tan ka fiicanna waanu waan u dhiidayaa tan ka fiicanna waan rabaa waana fishanayaa intaan loo lahay
waxbarashada keliya waxa laga fikraya wahay ardayga ardayga hadduu xumaada macalinkana natiijo fiican meesha kama keenayo waalidkana wuu daalay marka waalidiinta waxaan u sheegaa ardayda inay xoogga saaraan waxaan filayaa jubbaland waxa laisla qaatay wax loo yaqaano education for all waxbarashada in dadka dhan laga qaybgeliya hataa dadkan haafooyinkaeh ama baahida gaarka qaba guryadooda jooga waxaan sustaa hay-ado oo sameeyey dadka guriga jooga oo imaan waaye in guriga loogu tago xaafadda looga dhiga sistemkaas wax badanaa laisla qaatay iskuuladii way furan yihiin macaadidii way furan yihiin waxaan rabnaa beri ardayda waxaan rabnaa inaan ku faano ardayda sidoo kale marka waalidiinta waxaan rabaa arrintan maanta fursaday noo tahay in ardadeena carruurteena aan ka wada hadana sidii aan u baarbaarin lahayn dhan walba adduunku waxa u xunaa lahay qof keli laga barbaariyay jirka la nafaqeey raashinka iyo wax maramaamada waxaa leeyahy casho fiican carruurta sii ilmaha yay baahan laakiin waxaa la rabaa dadka in laga dhisa garaadka ee aqliga maskaxda in laga dhis dadka si ay wax u noqdaan baadil maxamed cali oo uuse ku dareeray wasaaradda walbarashada jubbalanda yaa aan hambaleeyey ardada use oona ku bogaadiyey iniyoo xoogga saaranga walbarashada waan rabaa inaad tusaale usoo qaato qalin qoriga nin baa sameeyey sooma arday soo ahaa qalin qorigaasi ninkii markuu sameeyey wuu la dardaarmay qalin qori lala dardaarmay weligiisn ma aragteen waa maya sooma qalin qoriga markuu la dardaarmaya wuxuu dhahay niyahow dunidan kuu diri doonaa hadduu alla yidhaahdo waxaad la kulmi doontaa mid qofka koowaad waa qof qalin qoriga markuu qoranayo sakiin ama ku qoranayo qalin qor sooma qofka labaad wuxuu kuu qori doonaa sakiin qofka saddexaadna wuxuu kuu qori doonaa dhagax ama derbi kuu xoqi doonaa